bismillahi raxmaan raxiim walaal horta waad mahadsan tahay waan dhowahay dhacdadan hadda ugu dambeysay ee gobolka dhacda shalay maqribkii ayay dhacday oo xilli habeena maqribkii oo salaada maqrib lagu jiro meel la yiraahdo ceel wareego oo u dhow degmada marka ayaa runtii shil naxdin leh ka dhacay oo ciidamada amisom ayaa wadada meel dadka barakacayaashii soo qaxay oo hadda deegaan cusub ay ka dhigteen oo wadada hareeraheeda ah guryo buushasha ay ka dhisteen ayaa waxaa la geliyey wada miino loo geliyey amisomta gaarigii ugu horreeyey miinada markay qabsatay oo la kacday gawaaridii ka dambeeyey amisomta ormada ahaa mid ka mid ah oo kuwa dambe ah ayaa runtii wadadii ka baxay oo sidaas darteed si nasiib daro ah family oo dhan oo guri buusha ku jiray hooyo iyo afar caruur ah ayaa halkaa ku dhintay oo gaarigii uu dulmaray marka dhacdadaasaa ugu naxdin badan hadda gobolka dhacday ugu dambeysay maadaama aad tahay guddoomiyihii gobolka ma la xiriirtay mase kula soo xiriireen amison khasaaraha iyo sida uu dhibka u dhacayna ma ka wada hadasheen amison waa waa waan wada hadalnay wadahadal keliya maahayn kulan ayaan yeelanay shir degdegaan isugu imaanay saaka subaxii adiga tobankii subaxnimo shirkii aan galnay waxaan aday xilli dambe ayaan ku gaarnay annagoo baaritaan dheeri ah runtii guddiina loo xilsaaray oo lagu sameyn doono barnaamijkaas habkii ay wax u dhaceen iyo in la gaaro familkii runtii dhibaatada weyn oo naxdinta leh maaragtay ku dhacday in la gaaro si degdegaana loo gaaro marka laga tago xiriirka iyo kulanka idin dhex maray adiga iyo amison dadka degan ceel wareeg ee qoyskaas dhibaatadu soo gaartay ay ka mid ahaayeen xiriir ma la samaysay runtii waan la hadalnay dadka meesha jooga inkastoo familka xigtada ahayd annagu aanan weli aanan helin oo runtii arrinta arrin naxdin leh oo annaga laftirka annaga murugo weyn ugu abuurtay ayay noqotay oo markii ugu horeysay oo arrinkaa uuna soo gaaray ka maamul ahaan waxaan si dhaqsi leh aan u aadnay meeshii dadkii dhibaatadaas markaas ee qeybta ka ahaa gawaarida amisomta ah ee taliskoodii ayaan aadnay si arrintii maaragtay si degdega baaritaana loogu sameeyo familkaasna si guud ahaana loogu wada gurmado hadda wax ugu horeeyo noo qabsoomay waa midaas mida kalena insha allahu tacaala safaraan ku gaari doonaa aagaas oo annagoo wada soconaan gaari doona haddii alla sidoo kale waxaa jirta dhacdo kale oo naxdin le iyadana isla gobolka shabeellada hoose degmada qoryoole ee gaarkeeda in gaari baasuuka lagu dhuftay oo ay dad badan ku dhinteen bal arrintaa warbixin naga sii walaalo horta xalay runtii ummadda gobolka shabeellaha hoose ku nool habeen noogu naxdin badan bay ahayd oo nagu dhiba arrintaa iyadana sidaas kamid ah xalay ayay dhacday oo xilli abaara labaiyo tobankii shaqda dhehe ah habeennimo ciidamada amisom oo howlgalo ku jira oo meel magaalada lix ilaa todoba kilomitr banaanka ka jooga xero koowaad iyo xero labaad meel la yiraahdo oo cadowga shabaabka inta badan isku soo abaabula oo meelaha ay ayaga isku abaabulaan oo degmada qoryoole iyo nawaaxigeed ayay ciidamada amisom iyo ciidamada deegaanka howlgala ay u aadeen xilli saqdhexa ah sida hadda waad garan kartaa dhacdooyinka noocan oo kale ah habeenkii dhaca inta badan warbixinada lagu siinayo inta badan waxaa laga helaa ciidankaas maaragtay howlgalkaas aaday dad shacab oo markaas soo jeeda aagagaas inta badan aaday u yaryihiin xogta annaga aan helnay oo runtii bashirarka maanta amisomta annaga aan la qaadanay xogtiina nagu siiyey taliskooda guud ee amisomta waxay ahayd in xilli dambe saqdhexa ayagoo howlgalka ku jira in maaragtay amisom taxabado lagu soo riday oo dhowr baasuukaha lagu soo riday kadibna baabuur ordaya uu dhankii xabadaha laga soo riday uu kasoo baxay baabuurkaasna ay isku dayeen inay joojiyeen markuu joogsan waayeen ay sidaas ay maaragtay baasuuka ay ugu dhufteen runtii waxaan dhihi karnaa waxay ahayd arrin kale oo murado leh oo naxdin badan oo xalay ayadana maaragtay saameyn xoog badan ku yeelatay shacabka degmada qoryoole nawaaxigeeda ku nool marka la isku daro labada shilba waxaa cad in ay amison qirsan tahay inay iyadu dhibaatada geysay hase ahaatee mudane guddoomiye ibraahim aadan najax waxa aad sheegtay in baaritaan la sameynayo baaritaankan dadka shabeellada hoose iyo soomaaliba horey ayay uga dhergeen baaritaano aan waxba ka soo bixin weeye mar walba marka maxaa tala ah oo aad dadka u haysaan tallaabada la qaadaya maxay tahay walaalo horta waad mahadsan tahay sida rasmiga ah amisom waddankan waxay ku joogtaa mandate mandatekeedana waxaa runtii ku maamula oo la socda xaaladahooda dowladda federaalka soomaaliya amisom maamulka gobolka ma xukumo laakiin annagu wada shaqeyn iyo tacaamul ayaa naga dhexeeya oo runtii in laiska kaashado in shacabkana la difaaco oo shabaabkana lala dagaalo sida dhabta ah qaladaadka nasiib darooyinka noocan oo kale oo dadka lagu dhibaataynayana annaga mar walbaba ma soo dhaweyno mana taageersanin mar walbana si maaragtay furun oo ayaan uga hadalnaa oo maaragtay aan cabashadiina aan u muujinaa maxaa yeelay mar walbaba dhibka shacabka loo geysta annaga mar walbaba saameyn xoog leh ayuunugu yeelanayaa shacabka in la difaacayaan anaga raalli ka nahay wixii dhibaya raalli kama nihin barnaamijka marka baaritaanada oo la sameynayo markii dhibaato noocan oo kale ay dhacdo haddii dowladii federaalka iyo amisomta iyo maamulka gobolka si guud ahaana ay isaga kaashanin gunaanibkiisa nuxur badan ma yeelanayo marka waxaad u malaysaa amisom markii baar dhibaatooyinka noocan oo kale ay dhacaan meesha waxay u dirtaa guddi annaga maamulka haddaan nahayna guddi waxaan u dirnaa maamulka aagaas maaragtay ka dhisan maamulka gobolka wakiilka uga ah ayaan u dirnaa gudoomiyaasha ama ku-xigeenadooda hadba qofkii markaas fursadaas haya natiijadii markii la soo qaado marka talifkii guud ee amisomka halkan loo soo gudbiyo ee dowladii federaalka loo soo gudbiyo ayagayaa laga rabaa in maaragtay eheladii dhibaatada gaartayna loo gurmudo qaar horey loogu gurmuday oo laga xaalmariyey dhibaatadii gaartay laga xaalmariyey qaladaadkooda la qaatay way jiraan kuwaana sidaas oo kale inay noqdaan aan rajaynayna haddii alla laakiin xaalmarin keliya ma ahan ciddii dembi geysatana waa in sharciga lagu qaada taa miyaanan talada lagu darayn sida rasmiga waa sax shuruucyo maaragtay shuruucda amisom ayada dhexdeeda askarteeda ay qaabta ku mareysa maxkamada annaga aan leenahay runtii dadka lama saaro amisom ayada ayaa dadkeeda maxkamadeysata oo askarigii markaa dhibaato geysta hab ayaga ay markaas ay ula tacaamulaan ayaa jira badanaana way noo sheegaan in dadka dhibaatada markii baaritaanka la sameeyo dadka hadday ku cadaato dhinacooda ama askartii falkaas geysata inay maaragtay tallaabooyin ay ka qaadayaan waa waxyaabaha ugu horeeya oo maaragtay xog ahaan ribood ahaan annaga iyo familka dhibaatooyinka loo geystayba ay u sheegaan oo ay ay usoo bandhigaan oo ay ku wargeliyaan ayay kamid tahay waan rajaynaynaa sida kuwii hore dadka qaar familiyada qaar ka mid ah habkii loo qanciyey si lamid ah in kuwaana loo qancin doono haddii ala